tababar kumulaka barada iyo aqoon la xiriirta isticmaalka iyo ilidbixinta aalada tiknolojiyada welibana lanka talagalay iyo ku faa-iideysado doonana ciidanka asluubta somalilan iyo dhalinyarada kale ee bulshada iyadoona ka banqaabadiya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee somalilan munaasabadan oo lakadaha furaayo tababarkan iyo weliba ku qeybgalaya wasiiro saraakila ku tirsan ciidanka asluubta aqoon-yaana iyo qeybo madaxda dowladda iyadoona gobro ku haayeen ciidanka lanka talagalay iyo ku faa-iideysadana agaasimaha hal abuurka tiknolojiyada suleeqa isxaaq cumar iyo faahfaahin kubidi iyadoona sheegtay in ciidanka muhiimiyaga taha in la siiyaa tababarada la xiriira tiknolojiyada ee ahmiyadda ay u leedahay markaa tababarkani waata madaxdii wasaaraddu keentay inay maanta halkan inoogu yimaadaan oo ay halkan inoo yimaadaan kolley ciidamada waa qaybtii u horreysay aynu ku bilownay bilaha soo socda ciidamada kale qaybahooda kale noo iman doonaan ciidamada asluubta oon si gaara ugu mahad celinayo dhammaantood xirfadihii inoo qoondaysnaa ee barnaamijkan kobcinta adeegsiga tiknolojiyadda ayaynu halkan ku baran doonaa qaranku hawsha aynu gelinayo iyo runtii dadaalkaasi idinkana waxaa marti idinkanahay muddadaa yaree koobaneed nala joogtaan inaad runtii aad aada runtii kasoo qayb gashaanood joogtayntiina wanaajisaan waxaad halkan ka barateenna communitygii qaybta aanan gaari karaynin hogaanka tababarada ciidanka asluubta somalilan ayaa usuuna amahadnagay ciidanka ku taageeraya sida aqoontiyo isticmaalka tiknolojiyada taasoo walbadana ku kordhii doonta shaqadiiyo bulshada anhayana waxaanu mahadnaq weyn u soo jeedinaynaa wasaaradda iyo maamulkeedaba dhammaan mahadnaq ayaanu usoo jeedinaynaa annaga ardada maanta halkan fadhidaa askarta halkan ka soo qayb gashay waa dafcaddii libaxaad weeyaan ee naloo tababaro waxaanu tirsanaynaa abaal weyn waxtar weyn iyo isbeddel weyn intaba waanu tirsanaynaa dhammaanna baro cilmiga ilaa iyo markaad dhabta hooyadaa saaran tahay ilaa iyo marka
wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada maaliki cabdi xasan oo tababarka anfuray ciidanka asluubta ayaa sheegay inyaa muhiimada gaara sii doonana horumarinta xirfado dhalinyarada iyo ciidanka gaar ahaana dhiniga tiknolojiyada muhiimad gaara ayay wasaarad ahaan ay inoo leedahay in kor loo qaado aqoonta ciidankeenna iyo dhallinyaradeenna da'yarta ah ee kala duwan waxay sidoo kale ahmiyad weyn u leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo buuggiisii uu ku guulaystay aad ka arki kartaan jabtarka koowaad inuu ciidanka qaranku qaybihiisa kala duwan ay ku qoran yihiin sidii loo horumarin lahaa ummad kastoo horumar gaadhana waxay horumar ku gaadhaan marka amnigeedu sugan yahay amniguna maanta wuu isbedelay wuu dhaafay xilligii qoriga ee lagu ilaalin jiray ummad laakiin waxaa la gaadhay xilligii maskaxda iyo aqoonta iyo technolojiga la isku adeegsanayey waxay sidoo kale ay shaqo wanaagga ka tahay qayb technolojiyaddu oo efficiencyga marka aad combyuter isticmaalaysid iyo markaad buug isticmaalaysid way kala duwan yihiin